aynu ku bilownay deegaanka abaaleeye xadka gobolka hiiraan uu la wadaaga dalka itoobiya ayaa shalay tan la sheegay inuu ka dhacay dagaal beeleed sababay dhimashada inta la xaqiijiyey lix qof xildhibaan mahad xasan cismaan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle horena u noqday wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi ayaa ku baaqay in dirirtaasi la joojiyo waxaana uu ku eedeeyey dagaalka inay ka qayb qaadanayaan ciidamada militariga soomaaliya ee gobolkaasi jooga jamaal axmed cusmaan ayuu u waramay
runtii shalay oo taariikhda eed lix iyo tobanka bishii waxaa ka dhacay deegaan dhanka waqooyi kaga aadsan magaalada beledweyne oo afartan kilomitr u jiro magaalada beledweyne oo la yidhaahda dareerte oo hoosta tuulada abaaley halkaas oo runtii dad beeraleeya runtii lagu xasuuqay oo runtii meeshaasi arrintaasi arrin oo aad runtii masiiba uga dhacday meeshaasi waxaa runtii dhowr jeer ku soo noqday dagaal beeleedyo oo runtii meeshaasi ka dhaco muddo runtii soddon sanada runtii meeshaasi ka jirtay nasiib darrada runtii meesha taalla marka waxay tahay qabaa'ilo runtii waa dagaalami jireen waana heshiin jireen laakiin waxa nasiib darrada taalla waxay tahay in ciidamadii xoogga dalka adeegsanaya runtii hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo ciidankoodii runtii oo lahaaya calaamadahoodii runtii gaar ahaan gaadiidka tichnikada inay runtii meeshaas dad beeraley ku xasuuqaan ayagoo markaasi garab siinaya mid ka mid ah runtii beelihii meeshaas ku dagaalamay ilaa hadda runtii intay dadka deegaanka ii sheegeen waxaa meeshaasi ku dhintay lix qofood runtii dhaawacana waa jira intaas ka badan masiibadaas ayaa runtii meeshaasi ka dhacday intaasoo jeerna way soo noqotay waxaa xusid mudan oo raba inaan kugu daro sanadkii laba sano ka hor saasoo kale ayo runtii dagaal beeleed qaab military ahaan loo soo abaabulay loogu maaragtay guray laguna xasuuqay dadkii deganaayay ee deegaanada kabxalna hidefow haddana maanta runtii waa abaaley iyo dareerto oo runtii arrintaasi ay ay ka dhacday shalay oo lix tobanka bisha marka dagaalkan abaaley ka dhacay aad sheegayso muxuu salku ku hayaa
runtii inta badan wuxuu salka ku hayaa qabaa'ilo dhulbeereed iyo runtii waxyaaba intaasi aana dhaafsiisanayn isku haysto laakiin waxaa xusid mudan dadka markaasi xasuuqay oo militariga runtii oo hormuudka u yahay oo qaab beerad u abulan inay xuduudda kasoo tilaabeen oo weliba ay gudaha ugu galeen dadkaasi beeraleyde meesha aan kaala hadlayo oo kuu sheegaya abaaley runtii waxay hoos tagtaa ismaamulka soomaalida etoobiya dhanka webigii saaran tahay waa dad beeraleehe in beerahooda inta loogu tagay qaab gaadno loogu tagay lagu xasuuqay runtii qaab awood dowladeed loo adeegsaday ayaa runtii meeshaasi ka dhacday oo runtii makhraatigeedii iyo qaabkii wax u dhaceen oo dhanna runtii xitaa meediyaha la wadaagi karoo lahaaya waa tahay ilaa hadda laakiin dhinaca iyo saraakiisha ciidamada annagu ma hayno eedda aad soo jeedinayso mid culus waana isku dayi doonaa inaan la xiriirno waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiyo marka khasaaraha guud ahaan ka dhashay dagaalkaasi intee buu gaarsiisan yahay runtii dee waa un qof lasoo weeraray oo runtii weerar loogu yimid dee dadkii soo weeraray soo weerartamo oo dagaalka usoo diyaar garoobo hubkii dowladda watay wixii gaaray inay iska yaraan kartaan waa dareemi kartaa ilaa haddana runtii anaa kama hayna wax hadda gaaray intii aan macluumaadka helnay laakiin waxaa keliya oo xaqiijin karna oo dadka deegaanka noo sheegeen oo beeraleyda inay tahay meeshaasi lix qofood lagu xasuuqay oo meydkooda hadda waabaala yaallo dhaawacna intaas ka badan yahay inta hadda ilaa haddana soo gaartay oo rasmiga intaas waay marka xaaladdu waa sidee hadda ma la isku dayay in arrintani xal loo helo oo aad la xidhiirtaan maamulada ka jira deegaanadaasi ay dhibaatada ka dhacday runtii arrintan in muddo waan ku holanayn waxaan in ani shaksiyan aan in muddo kala shaqaynayay gaar ahaan wasaaradda dibulshiinta hirshabeelle in meeshaasi ay noqoto deegaan nabdoon oo xuduuddaasi runtii ay dadka wadadegan maaragtay labada dhinac wada degan inay runtii ay noqoto meel nabdoon oo dadku ka wada noolaan karaan keliya aanan abaalay ahayn kabxalni laga sameeyen ognahay oo makhraatigeedii meydiyada lahaayo oo defo laga sameeyey oo laga sameeyey jawiil waan ognahay shan iyo tobankii bishii hadda aan daraad inay halkaasi ka dhacday in nin beeraley lagu dilay quleysiina laga qaatay marka runtii arrintan arrin soo noqotay waayo qabaa'iladu ma heshiin weynine waxa keliya hadda laga heshiin lahay waxaa runtii faragelintaas iyo militarigii oo runtii asagana dagaalka qayb libaax laka qaato oo dadka xasuuqa ugu dambaystii waxaan rabaa inaan runtii ugu baaqo usoo jeediyo talo madaxweynaha federaalka mudan maxamed cabdullaahi farmaajo runtii asaga ayaa hadda ah waddanka mas-uulka ah asaga ayaa runtii a madaxweynaha hadda asaga taliyaha ciidamada qalabka sida ciidamadan haddaan eedaynay oo kow iyo laba iyo saddex aanan ahayn oo eedooda dhowr jeer aan soo gudbin oo filaya inuu madaxweyne eedahooda horena u guddoomay wuuna ogyahay runtii dhowr jeerna ay gaartay in waxaan rajaynaynaa madaxweynaha arrintaasi uu soo farageliyo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan mahad xasan cismaan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle horena uu noqday wasiirka warfaafinta maamulkaasi oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan dhinaca kale taliya faarax kooshin oo hogaamiye guutada shanaad ee ciidamada militariga soomaaliya ayaa eedda xildhibaanka waxba kama jiraan ku tilmaamay waxaana uu sheegay in ciidamadu ay qabtaan shaqadii loo igmaday oo ah inay la dagaalamaan cadow islamarkaana aanay shacab la dagaalamiin isla wariyahayaga jamaal axmed cismaan ayaana uu warramay ma xildhibaanku meeshuu warkaas ka keenanaya waa isagaa yaqaan annagu shuqul kuma leli ciidankeenna una ma ma dag ma gala ma gala dagaal qabin ma ma jirto arrintaas annaga ciidan military xaq uma laha inuuba tago dad shicaba uu la dagaalamo xaq uma laha mana mana ciidankeena amarka nala siiyo madax baynu na siinsana ma ma ma aha wax saas annagu dalkan difaacna dalkan xuduudihiisa iyo cadowgiisa difaacna moogii qabiil shuqul kuma le waa tahay wuxuu leeyahay xildhibaan mahad waan waraysanay tusaalooyina soo qaadana wuxuu leeyahay maahan markii ugu horreysay arrintan oo dhacdo oo kale horey u dhacday uu leeyahay kabaxan leeyahay ka dhacday defoy ka dhacday uu leeyahay oo sidan oo kale ciidamo military ah marka inaba ma jirtaa ciidamo mararka qaarkood oo military ah oo intay soo goostaan oo qabiil ahaan u dagaalama maya maya ma jirto ma jirto mana ogolin arrintaas mana jirto ma jirto arrintaas lugna kuma leeyi military arrintaas shuqul kuma laha xildhibaanaha meesha ugu keena iyada hala su-aalayo cidda mas-uulka ka ahay ha su-aalayo maxaa idinkaga qorshaysan haddii askarta lagu helo dembiyo inay geystaan ma ciqaab gaara ayaa jirto oo aad kula dhaqaaqtaan sharciga u yaalla xoogga dalka soomaaliya sharcigaasaana ku dhaqmaynaa ka boodi mayno cidna dhilna uga bayri mayno waa tahay dagaalka ka dhacay abaali maxaad kala socotaan oo guud ahaan wararka aad helaysaan waa mahadsan tahay maya maya annaga waxaa nooga qorshaysan wixii dawladdu ka qabto oo amarkii nala siiyo haddii dadka kala dhexgala la yidhaahna waa kala dhexgelaynaa si ilaahay ogi aan kala dhexgelaynaa haddii ay qabaa'ilku ayagu sidooda ku heshiinaanna haddee waa waa waa waa waa waa waa waa jecelnahay oo ilaahay ilaahay ha kala badbaadiyaan leenahay dhiig dambe inuusan daadanaana jecelnahay dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa taliya faarax kooshin oo hogaamiye guutada shanaad ee ciidamada militariga soomaaliya oo uu warramayey wariyahayaga jamaal axmed cismaan